halka aad naga dhegaysanaysan waa radio ceegaaga barta internetka ee ceegaaga radio com dhegaysiyaal waxaanu idii haynaa waraysi aad u xiise badan oo aanu ka qaadnay fanaanada caamka ah ee saade cali warsame fanaanad qarameedka saade cali warsame ayaanu waxaanu weydiinay waxyaabaha sababay heesahan wadaniga ee baryahan dambe ee aadka ugu luuqaynayso sidoo kale saade cali oo ah shaksi wadani ah kuna dheeraysa aadna u aaminsan soomaalinimada ayaanu waxaanu wax ka weydiinay heesta baryahan caan baxday ee uu tiriyey abwaan cabdirasaaq dalmar heestaasu magaceeda la yiraahdo libdimaysid laascaano sidoo kale waxaanu saade wax ka weydiinay heesta dalqura oo aysan weli soo shaacbixin heestaas uu tiriye abwaan najax saleemaan gaani sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay heesta uu tiriyey abwaan sangudbo heestaasoo magaceeda la yiraahdo sandullaad ku soo noqon waraysigana waxay noo daadihin doonaa aynaanshe cabdiraxmaan ee dhegaysi wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat waxaad ku soo dhawaataan mareegta cigaag dotcom waxaa halkan marti inoogu ah fanaanada qaaliga ah ee qaranka soomaaliyeed saada cali warsabe sidaa la wada socotaan dhammaantiin dhegeystayaasha sharafta lahow saada waxay ka mid ahayd fanaaniintii hobolada waaberi waxayna fanka kusoo biirtay dhammaadkii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii saada cali waxay fanaaniinta dheeraatay geesnimada ay u bareeri jirtay mar walba dareenka bulshada soomaaliyeed ee ay ku qiyaasi jirtay codkeeda haddaba saada cali kusoo dhawow barnaamijka
bismillahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantihin caynaanshe iyo xuseen binta diyaasha bahda ceegaag waan idin salaamaya aad baan idin salaamayaa idinka iyo ummadda soomaaliyeedba aad baan adigana ku salaamayna saado haddaan u guda galno barnaamijka yaga waxaan jecelnahay inaan su-aalo ku weydiino dhammaan ummadda soomaaliyeed ay haddii ay jaaris u helayaan ay ku weydiin lahaayeen su-aashooda ugu horeysa saado waxa weeyaan maadaama aad ka mid ahay kii ugu dambeeyey ee kusoo diray hobolada waaberi waxaad nooga warantaa taariikhdaadii fanka iyo dareenkii uu ku geliyey aad baad umahadsan tahay wallaahi dee fanku waxa xurmu iga mudan yahay iyo sharaf iyo haybad magacaa iyo sharafta aan leeyahay isagaa iskale ilaahay baan ku mahadinayaa kalgacayl iyo wanaag iyo haybad ayuu igeliyey ilaa haddana aan u hayaa fanku waa wax aada u qiimo badan waa ilaaliyaha dhaqanka iyo hidaha afka iyo diinta ummadda waxa san buu sheegaa waxa xun buu dadka uga digaa marka wanaag iyo sharaf ayuu igeliyo aan u hayaa saadacali haddaan saadacali warsame haddaan su-aashaa dib ugu laabto waxaad iga warantaa ciddii ugu horreysay ee kugu dhiiragelisay inaad fanka kusoo birtay iyo heeskaagii u horreeyey aad baad u mahadsan tahay anigu anigoo aan aada u daaweyneyn oo xaafadayada iska joogo iska heeseysaya ayaa brofesor siciid saalex axmed ayaa xaafadayada yimid markaasuu i arkay marka wuxuu igu yidhi ma jeceshaha inaad heeso fanaanad noqoto haa baan ku idhi dabeetana berrito halkaas aan isugu nimaadno ayuu yidhi meeshii ayuu iga kaxeeyey waayad la foole lagu xafidaayey oo jaamiciyintu ay dhigayeen ayuu maxay la iga qayb geliyo markaa fanaaniin kale oo dee fanaaniin markaa fanaaniinaha ay ku jireen oo shakaroon iyo qalinle iyo canab diiriyo laygu yidhi markaa way ka tagtay iyo way dhinteen qalinle iyo canab allah u naxariistee marka ninkaa brofesoorka ah ayaa ugu horreeyo gacan qabta geeyey fanka bilowgiisa kadibna qalinloo halkaa igu arkay riwaayadda waa la joojiyey qalinloo halkaa igu arkay ayaa kadibna isoo raadiyey oo afar iyo toddobaatankii adigu laba bilood seventriga akhirkiisii bay ahayd octoobar markii uu igeeyey siciid marka afar iyo toddobaatanka adigu riwaayad cunaab ay ku jirtay ayuu qalinla marka xanaan waxoolaa lahayd buu igu soo daray marka de riwaayad masraxa ku soo koray afar iyo toddobaatankii ninkaasaana sabab u ahaa brofesoorkaas siciid saalex axmed iyo markii dambena qalinle ilaahay ha u naxariista faansan tahay fanaanada qaranka saada cadow samay waxay ummadda soomaaliyeed ay markhaati kaaga yihiin heesaha wadaninimada ah ee weliba geesinimada iyo difaaca shicibku ku dheehnaayeen qaar waxaad ku qaaday wadankii soomaaliya qaarna waxaad ku qaaday intii qurbaha la yimi heeskii lancruiser baa kamid ahaa kuwii aad ku qaaday xaggaa marka wax ma noogu sheegi kartaa intii aad ku qaaday wadanka gudihiisa aad baad umahadsan tahay dee wadanka anigu weligeyba sidaan dee indhaha u kala qaaday ummadda soomaaliyeed un baan intaa uhalgamayay oo aan u hadlaayay wadaniyad baan ahaa lancruiser oo keliya ma ahayn qarjoog baan qaaday oo qalab qalab ku sax baan qaaday oo reerkii ceelumo qodnaan qaaday oo qaxooti baan qaaday oo ma haysaa qaran fayow baan qaaday oo baroon baa ka qayb galay baan qaaday oo dhammaan reer waqooyi aawey baan qaaday oo maxaa idahay ma soo koobi karo jub baan qaadayo aad bay u fara badnaayeen qurbaha heesaha aan ku qaaday waxaa kamid ahaa allahu akbar tooba wada dhaha qaran calanka aan wada tashano hadda waxaa ugu dambeeyey hees la yidhaahdo lib dhimaysid laascaanood iyo mid la yidhaahdo dalqura oo iyadu aan filayo inayan weli soo bixin idinku inaad bilaabi doontaan baan u malaynayaa maqalka ummadda aad maqashiin doontaan hore ummaddu umayan maqal waa tii ugu dambayso aan hadda soo saaro waawa heeskii aan wada tashan oo runtii ahaa mid ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba ay aada ugu riyaaqday kana turjumayay qadiyadda ay soomaaliya maanta ku sugan tahay heeskaa wax ma naga maqashiin kartaa ha w heesti waa tana dhegay
addaynanaysa kula tawfiiqanuna xuma qabilkulayna tala addaynanaysa kula tawfiiqanuna xuma qabilkulayna tala taariikhdeenna waa ma jira oo adowga laga tirtiri taariikhdeenna waa ma jira oo adowga laga tirtiri
waad mahadsan tahay fanaanada qaranka saada cali warsame heesihii qurbaha aad ka qaaday waxaa kamid ahaa hees aada loola dhacay oo magaciisa la oran jiray lebdi maysid lasaanood heeskaasoo aada iyo aada midnimada soomaalida daadanay heeskaa midhihiisa iyo macnihii uu ku fadhiyey noo sheegi kartaa mase noogu luqeyn kartaa
waa idinku luuqan kara iyadoo muusigaan idiin saaraya haddii aad doonaysida de in yar waan liibantoy ha weynatoy ha ladinatoy lacaqaatiyo layli kubuleegedi me la yaablo kumay lulanine wakalete licimaysidii lixdankii joog libax weyman libta qaade libdhimaysyide lascaanood laba maaha wadankeenu libdhimayside lascaanood laba maaha wadankeenu bayd waa kaas baydka kalena waxa weeye haddaad doonaysa inaan idiin wada tiriyo leegadii baad ku lamaanayd looxa diintiyo loollankii hore waa laguu qiray laabta kaa ogi lurka kii wada lex lagaa yidhi waa luqluqashee lib dhimaysa laas caanood laba maaha wadankeenu midka saddexaadna waxa weeye laasa suradood laanta lebida boga laandheer lugta mari mudug laas koraa tahay laamiyada qaad laagta bari eeg luuqan aniyo libayana gaad ka kalena waxa weeye lafta dhabarkaa dalka tahay oo kuma loodshaan laabatada diid waa u lagooye raadsanno ninka lumaya beenta laasima runta laale libidhi maysa laa sacaanood markaa weeyaan heestu waa taas
Thank you.
leehina waxa weeye dee wax garadna wuu ogyahay nacasna loo sheegi maayo hees waa hees wadaniya waa hees gubaabo ah waa hees ee, dee xaqa ku adimaysa runta sheegaysa Ee, marka waa hees midnimada ka turjumaysa Ee, dee waxaan ugu talagalayna waxa weeye lur badan baa ka jira ee, magaalada laascaanood iyo caradaas een- een s s c een, dhibaato badan baa ka jirta ummad baa dhulka iskale ummad baa degan Een, marka ummaddii baa waxay ku jiraan afduub bay ku jiraan Een, waxayan raalli ka ahayn baa lagu doonaya in lagu jujubo afar nin oo iyagu jeebkooda u tegay oo dee maxay dhahay caada qaatayaalahoo een, iyagu calooshoodu shaqaysto oo dee shaqo tegey oo maxay dhahay aan cidna mateyin ayaa maxay dhahay lagu dhaya marka dee ummadaasaan leeyahay war dhibta ka daaya anigu shalayto een, dee waqooyi markuu dhibanaa waan u hadlayey een, waan lahaa dhibtaha laga daayo een, maantana dee waan u hadlayaa een, ileen laascaanood soomaali bay ka mid tahay anigu fanaanad soomaaliyeed baan s s na soomaali bay kamid yihiin ee amxaaro ma aha marka inkastoo dee aan u dhashay dee qof wala meelunbuu u dhashay oo dee qof lagama ruxin marka dee in dhibta laga daayo oo yacniga een, ummadda aan lagu sajuubin waxayan rabin dadkanu ma aha dad een, soomaali kala duceeda ka talinaya waa dadkii goboleeda dhaliyey marka soomaali inay isu keenaan mooyaane inay kala go-eeda ka taliyaan waa habeen xalay tegay mana dhici doonto horena uma ayan dhicin marka ilaan laysku karaama seegin oo yacniga wanaagga in la eego xumaanta qofna xumaantada wax lagaga qaadi maayo marka in wanaagga la eego dadku ay wax gartaan oo saaxiga keenaan oo la isxurmeeyo oo dee dulmiga la iska daayo waxaan leeyahay dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon ayaan leeyahay marka arrimahaasaan uga jeeda aada iyo aad baad mahadsan tahay fanaanada qaranka saada cali warsame isla iskanaysa ee gooni ahaan wuxuu ka cadhaysiiyey qaar ka mid a ummadda soomaaliyeed weliba ay u badan yihiin idaacadaha iyo warbaahinada gobolada waqooyi galbeed ama gudaha ku yaalaan ama debedda dadkaa maxaad ku odhanaysaa heeskaa ka xanaad Een, dee kolleyba een, een, waqooyi galbeed waa ummad aada u ballaaran oo dee culimay leeyihiin oo waxgarad bay leeyihiin oo caaqil bay leeyihiin oo aqoon-yahan bay leeyihiin oo indheergarad bay leeyihiin oo abwaan bay leeyihiin oo fanaan bay leeyihiin marka anigu ma qabo dee inay dee u wada dhan yihiin oo ay dee ummad dee meel isku meel dee wax ka aragta dee maba jirtaba marka anigu ummad badan oo dee aan waxba dhibaato u arkayn inay kamid yihiin waqooyi galbeed baan anigu qabaa laakiinse dee in yaroo cadfadi qaaday oo waxay u badan yihiin ciyaaladan een, adigu labaatankii sano intii haddaynu dawlad la-aanta ahayn ciyaaladii dhashay ama dee waagii dawladdu dhacday kuwii yaraayo shan jirka iyo lix jirka iyo toban jirkaba ahaa marka oo dee aan fahamsanaynba waxa wadaniyada la yidhaahdo Een, iyo midnimadu qiimaha ay leedahay aan fahamsanayn baa waxyaalahan samaynayaan u malaynaya Een, waxa weeye midnimada iyo wadaninimadu aad bay u qiimo badan tahay adduunyada la eegaa Een, maxay dhahay sida wadaninimada ay u qiimeeyaan amxaaradan xitaa een, jaarka ah oo oo hadda maamulkan waqooyi galbeed ka dhisanay dee uu aad u buunbuuniyo u qiimeeyo oo een, qolyahan een, shacabkan ogaadeenaya oo ku hoos jira ay u qabqabtaan Een, maxay dhahay waxa eegan xitaa wadaniyadooda iyo siday isugu dhegan yihiin iyo siday wadankooda u ilaashanayeen siday u jecelyihin wadaniyada xitaa xitaa halkaa ha ka shiidaal qaataan wadaniyadooda waxa aada u qiimo badan Een, anigu dee mana cayin mana habaarin cayna igaba mudno waa dad soomaaliyeed oo aada u sharaf badan oo aniga agtayda qiimo ka taagan shalaytana dee waa kuwii aan iyaga u doodayo aan lahaa een, dhammaan reer waqooyi aawe aan lahaa Een, maxay dhahay een, een, baroon baa ka qayb galay markaan lahaa lan cruiser markaan qaadayay mid walba uun iyagun baan u hiilinayay Een, haddana sidii oo kale un baan dee shacabka loo dhiban markaan arko aan ugu hadlayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u hadlaa shanta soomaaliya ayaan u hadlaa anugu kii ammaan lena waan ammaanaa kii een, qabasho u baahanna waan qabtaa kii waano u baahanna waan waaniyaa marka anigu waxaan ka hadlay waa wadaniyad waxaan ka hadlay waa midnimo Een, marka anigu waxaan leeyahay intii aad ka cadhoon lahaydeen midnimada anigu waxaan leeyahay hogaamiya ummadda Een, isku soo duma Een, idinku liidar u noqda kuwii maanta soomaaliya hogaamin lahaayo magaca iyo sharaftaba qaadan lahaa iyo weliba dee ajarkaba ila maanta qofkii maanta soomaaliya u maciina ajar weyn buu qaadanaya kuwii hogaamin lahaayo qaadan lahaa noqda ayaan odhan lahaa laakiinse marnaba anugu dee kuma waaninayo kala go' soomaaliyeed iyo kala tag dee cidna ma aanan falgaadaynine Een, dhallinyaradana waxaan leeyahay wadaniyadnimada barta iyo qiimaha ay leedahay
fanaanada qaranka soomaaliyeed saada cali warsame aad baad umahadsan tahay heesaha qurbaha waxaa kaloo ka mid ahaa horta intaanan halkaa ugudbin ma noo sheegi kartaa ninka tiriyey heeskan dhibdhimaysid lasaanood waxaa tiriyey nin abwaan ahoo la yidhaahdo een, Ca- cabdirasaaq dalmar ayaa tiriyey een, heestan Een, hees kale waxaa jiray isna la yidhaha sandullaad kusoo noqon Een, heeska midhihiisa isaguna hees murti ballaaran xambaarsan buu ahaa ma nooga warrami kartaa midhihiisa iyo abwaankiisa
heestaa waxaa sameeyey een, een, ilaahay dambigiisa ha dhaafee maxamuud cabdilaahi ciise singub ayaa sameeyey mar horaanu heestaa ii dhiibay een, hase yeeshe waan hayey isaguna hadda een, wuxuu jiraa xagga jabuuti baa jiraa yuu jiraayo hal bayd baa heesta ka maqlaa marka he baydkii kale aanan weli aanan kasoo qorin marka dee maanta unbay igula haboonaatay iyadoo xitaa weli aanan baydkii kale weli qorin inaan soo saaro heesta midhaheedu waxa weeye een, dastuurkii la saanyaday calankeenna saxardiid soomaalinimadiyo sinjiga lama bedeli karo masal masal fududa maandeeq nin waliba siduu rabo sumaduguma dhigan karo hadduu geedsawaal baxo ku suureeyo qarannimo salka lagama goyn karo sawti dad hore yidhi saca saarsadiida saddex maalintuu qado sandullow ku soo noqon heestu waa taas waa hees iyaduna wadan iyo dee midnimada een, ka tartamaysa ciidankii baa go-aan la gaadhay shacabka soomaaliyeed oo dhan baa waxaa laga qaaday food baa laga qaaday Een, maxaa yidhahdaa foodkaas ayaa laysku raacay Een, dee si maanta ay u kala furantaana aad bay u- waa shacabka soomaalida oo dhanoo food laga qaado Een, waqooyi iyo koonfurba marka dee ma fududa wax aad u fudud ma aha marka inayan dadku sahashanin oo yan dee iswareerin oo xiiqin intaasaan uga dan lahaa aad bay mahadsantahay saado waxaa kaloo nagu maqaalo ah inuu jiro hees cusub oo magaciisa la yidhaahaa balqura heeskaasoo weli aana idaacaduhu hayn heeskaa midhihiisa isagoo luqada inamaa kaa heli karaa ha isagoo eh, luuqada waan idiin saarayaa haddii alla idmo laakiinse midhahaan rabaa inaan waxooga idin yaro sheego Een, heesta midhaheedu waxa weeye een, dabuub qura dareenka iyo afka iyo diinta iyo ciidda dadku mida ma kala goynayno oo diido kala sooce dal la kala qoqobayaa ma jiro ducaducayn kaani Een, dulmi fale inaad noqoto waa laga ducaystaaye dantu maaha reereer u dega dayr la kala ooto isku duubni aan wada jiraa taa ka doog badane Een, dekedaa berbera iyo tog dheer gabilay daanteeda Een, da'da saylac deegaanka bari doollo iyo waamo dunjigiiba waa u simanahe yaan la kala daahin duluduna waxay noo taqaan waa dalkaa qudhahe soomaaliya ninkii diidayaa magaca ha u daayo marka kooras baa jira dadkoo dhan iyo soomaaliya ninkii diidaya dawladda ha u guuro waa bayd baydka kale waxa weeye een, wax daboolka laga qaadaya daalac kii raba eh intii dabalku qiiqaayay baa qoombo qoon gubaye een, dafiraadda yaab kale hadday maradu duucaane Een, daligaha een, hadda lagu xardhaa daayin magaciiye Ee, kol- markay dagato ee, weligeed dhurwaa waa dudubiyaaye dhakanadu ninkeeday mar kale doo ku noqotaaye wax sadigay ninkii yidhi war baa laga dambaysiine miyaa la istirqiyayaa ileen dooku waa qarane dembi kii ka galay waa dambaa loo daldalayaaye dadkuna dalkuna du- dunidu waxay noo taqaan Ee, waa dalkaa qudhe soomaaliya ninkii diidaya dibadda ha u guuro soomaaliya ninkii diidaya magaca ha u da iyadiyo muusigan waa tane dhegaysta kusoo dhawaada
Yeah.
fanaanada qaranka soomaaliyeed saada cali warsame heeskaasi aad buu u qiimo badan yahay waa mahadsan tahay
taada haddaan su-aal kale gashado fanaanada qaranka saada cali warsame waxaad ka mid ahayd oo weliba adigu si gooniya aad u ahayd fanaanadii u dagaalamaysay ummadda soomaaliyeed waagii dowladda kacaanku xaqdarrada iyo halkaa ka waday maantana waxaa dhacday in mid iyaga ka mid ahaa oo prime ministerna marka nin ka mid ahaa oo marna prime minister ahaa marna madaxweyne ku-xigeen marna wasiir gaashaandhigga ahaa oo maxkamad ugu socoto ee magaalada washington waa sarriye guud maxamed cali samatar aad difaaciisa u hadashay marka arrintaa ma nooga jawaabi kartaa halkay iska keenayso ma i think dee haddii aad daawatay videogii aan ka hadlayayna inaad fahantay baan u malaynaya waxa aan u difaacay haddana waan kuugu celinaya haddii aad doonaysid cali samatar anigu cali ahaan iyo kacaankii iyo dowladdi ahaan uma difaacayo laakiinse waxa aan difaacaya waxa weeye waa cadaaladda iyo xaqa iyo dadnimada iyo aragtida wanaagsani sida ay qabto iyo maskaxda caafimaadka qabta sida ay qabto cali samatar wuxuu wuxuu ahaaba wuu yahay kuwa dacweynayaana waxay yihiinba way yihiin cidina hadda dee maxkamad ismay soo saarno soomaaliya may odhanin aan aan isxisaabino war yaa dembiilaah iyo yaan dembiilahayn maynu odhan laakiinse waxa weeye war cali samatar wuxuu kamid ahaa dowladdii kacaanka ayuu kamid ahaa oo koob iyo labaatanka sano dalka soomaaliya xukumaysay marka keligii mu ahayn shanta soomaaliya ayaa dowladdaas ku jirtay shanta soomaaliya ay ka kooban tahayba dowladdaa ku jirtay cid weliba way ku jirto soomaaliyeed waanay joogaan dee intii dhimatay mooyaane intii kale way joogaan qof kastaana wuxuu joogaa gurigiisii ayuu joogaa maxay dhahay ama koonfur ha ahaado ama waqooyi ha ahaadee qof weliba dee meeshii uu dhashay buu markii dee la kala midhay oo kala midho ay noqotay qof waliba gurigiis hooygiisii buu aaday marka dabadahay joogaan oo sida cali samatar oo kale ayay dabadaha qaxooti ku yihiin marka difaacaygu waxa uu ka soo jeedaa war maxaa cali samatar keligii loo soo qabsaday dembiilayaal ka waaweyn baa jira kuwa hadda waqooyi galbeed maamulkiisa xukuma oo dhammi waa qoladii kacaanka ka mid ahayd ama wasiir ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama ku-xigeen ha ahaado in alla inta maanta xukumaysa waqooyi galbeed maamulkaas xukumaysa waa intii kacaanka kacaankay kamid ahaayeen dowladdii kacaankay kamid ahayd kuwa kale oo s r c da haddii golihii sare la doonayo s r c da kamid ahaa waxay joogaan waqooyiga koonfurba way joogaan dabadday joogaan maxaa dacwadda loogu wada qaadi waayo cali samater keligii loo soo qabtay anigu taan ka hadlaya waa taa anigu kama ma difaacayo dowladdii horena ma difaacayo madaxdeedina ma difaacayo waxaan difaacayaa cadaaladda iyo maskaxda caafimaadka qabtaa sida ay u fekerto ayaan anigu yaniga ama qof kasta oo dee waxgarad ahoo aragti dheeri siduu wuxuu arki lahaa weeyaan waxa anigu aan difaacaya marka waxaan filayaa inaad cajiladayda inaad daawateen videoga anigoo hadlaya haddana waan idinku celiyey waxaan difaacayaa cadaaladda iyo xaqa waxaan diidayaa dulinka dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon baan leeyahay aad baad umahadsan tahay fanaanada qaranka saada cali warsame saada su-aashayda tan ku xigtaa waxa weeye heeska xifaalaha ahaa ee kasoo bilaabmay binti cumar gacan uu u jawaabay cabdinuur allaale cabdinuurna muddo labaatan sanadood ku dhow sida la sheegayo adigu aad u jawaabtay heeska murtii ka dambeysay qaybtaada mana sheegi karta labaatan sano maanan jawaabin cabdinuur heestan waxaa gabadhu qaaday waxaan u malaynaya eedhiyadii bay ahayd koob iyo siddeetankii ama laba iyo siddeetankii meelahaas bay qaaday baan jeclahay adigu ugu dambe meelaha saddex iyo siddeetankii waan u malaynaya cabdinuur ninety ninekii maaqa ninety eightkii waxay ahayde ayuu ka jawaabay isagoo weliba dibadda jooga ingiriiska jooga aniguna two thousand tenkii baan ka jawaabay marka anaaba ka sanada yar baan u malaynaya haddii marka si loo eego heestan macnaheedu qof kastaoo dhegaysta halkaasay uu ka fahmi karaa waxay xambaarsan tahay jawaabtii cabdinuur uu dumarka ku yidhi un baan cabdinuur anigu la garnaqsaday oo aan idhi cabdinuur ow miyaa dee gabdhuhu u qalmaan in sidaa loola hadlo gabadhu xitaa hadday ku jeclaato si loo baantaajisto waa la guursadaa si wanaagsan baa loola dhaqmaa marka inaad ku qofku jeclaaday ku fiigsato oo ku yani ku digato miyay fiican tahay miyaysan kaa qabtaan dumarku inaad saa ula hadasho dumarku waa hooyada waa xaaskaagii waa gabadhaadii waa walaasha waa garabkaaga midig iyo garabkaaga bidix marka miyaanu u qalanaa ma gobanima inaad sidaa noola hadashid ayay heestu maxay ka turjumaysaa waana silsila taxan oo binta ay soo bilowday cabdinuur aniga de kuwo kale laga yaaba inay naga dambeey naga dambayn doonaan marka waa taas taxanaha silsiladda waa binta cumar gacda haddana ku soo dhowaada jawaabtii cabdinuur allaale ee heestii beled xaawo ugu jawaabay hees ugu- heest binti cumar gacal
markana burcakaas heesay jacaylkeeyaan ku baaqay ballanqeenniyaad ku tegtay balaydhihin madbanayne waalidka uun ku bixin dadoolay inaan cayaado waaliba boga ku salaaxa boqorkeena muu banay adkayso adow badhiiri xatada bogsaqeen haweeno raggeed usubaadi guura intiiya dhakliyay mirayteen kuwana bacamada ugu dhiibteen waaniba booliska ugu yeedheen abaayo miyaa bilowdeen xatada bogsaqeen haweeno raggeed usubaadi guura intiiya dhakliyay mirayteen boodharigada boqonta goyseen kuwada baraadii ka tar waayo miyaa bilowdeen inkiyay beri samatay cablihii bilidoodu buxday duulad lahu waa berisii baylaha lama arkayne maxaabo saciid ku siiyey jacaylkeenniyaad burburisiyo waxnaanadii aad xumaysteen berbera anigoo dhex jooga maxaa boor saciid gudeeyey jacaylkeenniyaad burburisiyo waxnaanadii aad xumayseen waxaa basan baska keenay baroorkuna ay ka yeedhay intiiyay waa dibad bixi talada waalidkeed ka buur ma maantay kula qanaatay
sidoo kale waa tan jawaabtiisa ada cali ugu jawaabtay cabdinuur alaale
fanaanada qaranka soomaaliyeed saada cali warsame su-aasheeda u dambeysa ee aan ku weydiinaya waxa weeye maadaama aad mar walba qof midnimada soomaaliyeed ka hadlaahay ummadda soomaaliyeed ee kaa dhegeysan doonta maanta barnaamijkan goonida ah ee cigaaga dot com aan kaa wareysanay maxaad kaa gaarsiinaa maxaad si dardaaran u teginaysaa waxaad iga gaadhsiisaan horta kolka ugu horreysa waan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba waan salaamayaa waan u ducaynaya khayr cibaadasan cimri dheer bashbas iyo barwaaqo ayaan ugu ducaynaya waxaan ilaahay uga baryayaa mid hogaamiyaho liidar u noqda oo isu soo dumo isu soo ururiya in ilaahay usoo lulo ayaan ilaahay uga baryayaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed war idinkaa wada dhashay idinkaa wixisu ah idinkaa isku afa idinkaa isku diina idinkaa isku dhaqana idinkaa isu ran idinkaa isku dal ah cid isu kiindhaantaa ma jirto waraad xaaradan isku kiindiraysa oo doonaysa inay soomaaliya iyo magaca soomaaliyeedba baabi'iso ee qolaba intay meel ku shirisay qoys walba intay meel ugu tagtay tiri anaa hubku siinayo qolada kale ma- madaxa ka soo garaaxayo iyo kaa xoog badanin war dhi- labada dhinacba wixii ka dhinta way tirsataa soomaali mise xaggaa ka dhimatay mise aan xag ka dhimantay bay tidhaahdaa war kuwiinii idinla dhashay oon xaarada ku hoos jiray oad u hiilin lahaydeen baad u qabqabataan maamulada jira oo maanta soomaaliya ka dhisan aad u qabqabataan way ku farxaysaa waxay arkaysaa inaad tihiin ummad dulliyahoo aan wadaniyad lahayn oo dadnimo lahayn oo qabiil sagaadyad oo qabiil kansar ku noqda inaad tihiin bay arkaysaa war waa toddobaatan qoomiyadood bay amxaaradu ka kooban tahay dalkana wax intaa la eg oo aad amxaaro aad gaadhsiin karto dalkeeda iyo dadkeeda midna ma jiro wadanimo halka ay ka gaadhay xitaa ma yidhaahdaan kuwa antiga ahi ha laga joojiyo mucaawamada ma yidhaahdaan dalkooda iyo dadkooda war ma soomaalinimada garta wadaninimada garta waxa aad isu tihiin garta war shaydaanka iska naara inta wanaagsanay inta aan aan wanaagsanayn ama inta aragtida gaaban hogaami war idinkaa wada dhashay isu hiisha oo walaalihiina amxarada ku hoos jira u hiisha oo wadankiini dhisa oo dagaalka iska daaya oo shaydaanka iska naara oo ilaahay xaqa haydin tuso ayaan idin leeyahay qofkiina wadaniga ah oo idiin halgamaya oo ilaa iyo kunkii idiin halgamayey oo wanaagiin iyo sharaftiina u taaganna ha iska xagxaganina oo ha iska xumaynina oo qalbiga ha ka dilina intaasaan idin leeyahay ilaahayna ha idin soo hadeeyo ummadda soomaaliyeed meelaad joogtaba midigtayda iyo bidixdayda wadnahayga iyo beerkayga ayaa tiina idinkuna aad baad umahadsantiin bahda daadihiyaasha ceegaag aad baan ugu faraxsanahay waraysiga aad waraysateen oo fursadda qaaligo aad siisteen guulaysta ee gaar ahaan xuseen iyo caynaanshe aad baad umahadsantiin walaal fanaanada qaranka soomaaliyeed saada cali warsame aad iyo aad baad u mahadsan tahay idinka mulwalsa iyo nabade waxaa sidoo kale qadka taleefonka aan ku wareysanay abwaan cabdirasaaq daadaa dhamaysta baan u malaynayaa waa idin salaamaynaa bahda ceegaag waa mahadsantihiin aan idinkaa mudanayn haddaan ku bilaabo su-aasha abwaan cabdirasaaq dalmar abwaan su-aasha ugu horeysa aan ku weydiin lahaa waxa weeye kasoo almubo heeso badan oo kale aan leedahay inay yaalaan heeskii u dambeeyey la dhimaysay lasaanood ay ku luqayso fanaanada qaranka isaado cali warsame waxaad nooga warantaa heeskaa waxa waktigan ka lisay iyo murtida ka dambaysa soo dhawo abwaan waad mahadsan tahay ee caynaanshe bismillaahi raxmaan raxiim
heestan waxay u kalifay oo waktigan een, uu sameeyey waxa weeye waxaanse waa waktiga ugu munaasibsanaa ee heestani ay ay matali doonto een, sababta ka dambaysana waxa weeye een, marxaladii ka jirta een, bastacanad hadda iyo dhulkeeniiba dhammaantiis taasi ay u kaliftay haddaan in yar aan ku daro een, shaqaalihii magaalada laasacnad waxa uu hoos galay 80 percent dadkii eighty percent baa ka guuray gurigii maantii ee la qabsaday la dhisayay dhismihiisii wuu istaagay marka magaaladii oo marxaladeedu aada u hooseyso darteed bay u kaliftay waxaana tiri waa waktigii saxa ahaa baan tiri waad ku mahadsan tahay jawaabtaada abwaan cabdirasaaq dalmar wax ma nooga sheegi kartaa ilaha heesta oo dhowr qaybood anna waanu aragnay qayb taariikh aad ku tilmaamayso qayb burjagaka u dhashay oo inay meelo kale u adeegayaan aad ku tilmaamayso iyo qayb kale oo ducaa ah markaa baalmaanta afaahi sida ka dambaysay heeska caynaasha heestan waxay ka hadlaysaa ama ku socotaa deegaanka s s c bay ku socotaa een, dadkeeda iyo magaalada qudheeda een, heestu magaalada qudheeda ayay la hadlaysaa een, magaalada hadday la hadlaysana waa dadkeeda unbay la hadlaysaa een, dad kalea turjumay oo yidhi annagay eh, heestan ugu socotaa oo aanan magacooda iyo eh, deegaankooda iyo eh, waxay sheeganayaan oo dhan aanay aana kusayn Een, kuwaas oo aan leeyahay war heestana idinmana socoto idinmana khusayso hadde hadday tadan kasoo jawaabana dee waxaan u su-aal laydinma weydiin hadal laydinma weydiin kabacdi een, iska ilaaba dadkan heestani halkaas ku jahaysantahay waad mahadsantahay abwaan cabdirasaaq dalmar waxaad nooga warantaa wax heesta kale oo adigu aada leedaho laga dhegeystiyo idaacadaha soomaaliyeed ku jiraan aynadan waxaa jirta hees la yidhaahdo een, een, dhaayo jacayl een, waxaa qaaday een, een, zaynab xaaji zaynab laba dhagax nintiyadii mooji ninety five ninety four three five baan u kala garan waayadaasay qaaday albankeedii dhaayo jacayl oran jiray bay ku jirtaa hees kalaa jirta oo la yidhaahdo een, basharkii wanaagsan jaamacyadaa qaada waxaan u malaynayo inay ku jirtay albankiisii een, qaaliluulaa baan u malaynaya albankiisii een, qaaliluulaa baan u malaynayaa aniga ruush baa wada samaynay marka kuwaasaa kamid ah heesaha kale aada iyo aad baad umahadsan tahay abwaan cabdirasaaq dalmar